زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد waxaan qaadanaynaa darsigeedii saddexaad ee buugga gargaarka degdega ah ama fast aid waxaan qaadan doonaa insha allahu tacaala blocking airways ama mergashada waxaa la yidhaahdo darsigeen aan ku qaadanayna qeexid markaan qeexna qofka marka uu mergado ama mataqaanaa ay dhuunta wax u istaagaan sababtu wax kastaba ha keentee waxaa ku xirma yacni asma ama ku istaaga neefta waxay keentaba mergashadaas waxay noqonaysaa in airwayskii ama hawamareenkii ay istaagaan wixii qofku cunay ay neefta ku xiranto waxaana sababa ama suurtagal ah inuu qofka neef la-aan u dhinto sidaas daraaddeed waxay ka mid tahay xaaladaha oo gargaarka degdega ah u baahan oo aada iyo aadka u adag insha allahu tacaala gargaarkiisa marka mergashada qofka markuu mataqaanaa uu mergado sideebaa loogu gargaaraya insha allahu tacaala gargaarka mergashada kow labadaada gacmood ayaad isku duubaysaa caloosha ayaad ka saaraysaa si xoog ah ayaad u riixaysaa si ay markaasi hawada usoo tuurto yacni wixii uu ku mergaday ay bannaanka ugu soo dhacan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaad kalood ugu gargaari kartaa qofka mergaday inta aad dhabarkiisa istaagto oo aad gacmahaaga caloosha kaga qabato xoogna ugu qabatid sidii adigoo oo kala jaraya oo kale intaa kadib hawada aad kor yacni hawada aad kor u eriday waxay soo tuuri kartaa marka sheegii dhunta xiray ayay soo tuuri kartaa gacmahaaga ayaad caloosha kaga qabanaysaa xoogna aad ugu qabanaysaa sidii adigoo kala jaraya oo kale qofka labadaada gacmood dhab markaasi si aad xoog u qabatid hawadii iyo aaryadii gudaha kasoo riixaysay ayaa waxay soo tuuraysaa sheygii dhunta ku xiranaa sidaas daraaddeedna marka waxay kusoo aadaysaa bannaanka marka waa qeyb ka mid ah gargaarka saddex haddii ay ciijo jirtana ka fur waxaan usii galaynaa ibistaxis ama nasal bleeding ama dhiigbax ama sangoror qofba siduu u yaqaano dhiigbaxa ama sangororku wuxuu ka yimaadaa jug gaartay sanka ama qeybta ka koreysa sanka xididada maskaxda ka yimaada jug gaartay ayuu ka yimaadaa mararka qaarna waxaa sababa cudurada qaar sida tyfodka iyo madax xanuunka badan iyo mararka qaar nerviska oo xanuunsado dadka qaar ayay ka imaataa iyo mararka qaar waxaa dhici karta qofka oo oksijiinka oo ku yaraado ama meel oo kuleel ah ama meel oo mataqaanaa overcrowd ay dadku ku badan yihiin intuu qofka galo inay markaasi uu la kulmo in markaasi uu dareemo oksijiin ku filan uu waayo saas daraaddeed ay dhacdo mararka qaar inuu qofka madax xanuun daran uu qabto saasna uu ku dhaco sangororkaas way dhacdaa gargaarka sangororka marka qofka sangororka qaba sidee baad ugu gargaari kartaa qofka sanka ka dhiigbaxaya waa in la jiifiyaa ama la fadhiisiyaa marka ugu horeysa qof oo sangoror ku dhacay ama ay jug ku dhacday dhiig ka socdaad aragtay marka ugu horeyso waa in mataqaanaa aad qofka fadhiisisaa dhiig baxaya ama la jiifiyaa oo mataqaanaa si aad ugu gargaartid waa kow qodobka labaad sankiisa qabo oo hay ilaa iyo soddon daqiiqo ama inta uu ka istaagayo dhiigga ayaad sanka haynaysaa sidaasna uu ku istaago waa toban ilaa iyo soddon daqiiqo saddex sanka ka geli maro nadiif ah ama gabal faashad ah maro nadiif ah markii la leeyahay maro nadiif ah ama baati nadiif ah ama suuf iyo faashad haddaad weydo shay nadiif ah oo jermis dilan ayaa la rabaa ninkii heli kara faashad iyo suuf waa sidii la rabay ninkii aan heli karin waxaa laga rabaa maro nadiif ah ama shay nadiif ah oo jermis ka dilan inuu isticmaalo afar waa inuu qofka sanka ka dhiigbaxaya uu afka ka neefsadaa waxaa la rabaa qofkan haddii uu sangoror ku dhaco inuusan ka neefsan sanka sababtoo ah hadduu sanka ka neefsado xinjirowgii dhici lahaa oo xididadii oo samayn lahaa clotinkii inuu mataqaanaa uu neeftii uu ku keeno saasuu dhiiggii ku socdo saas daraaddeed marka waxaa loo baahanya qofka inuu ka neefsado afka muddo shan ilaa iyo toban daqiiqa ah si uu dhiigga u istaago m b fiiro gaar ah ee dhiigbaxyada sanka way kala duwan yihiin ama way kala duwanaan karaan waayo waxaa jiri kara dhiigbax gudaha ah ama dhiigbax dibadda ah insha allahu tacaala halkan ayaan kusoo koobaynaa darsigeeni saddexaad hada wabilahi towfiiq طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري